bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duur fayle dhugunsadayaal ha ka dhowaada warka duhurnimo idaacadda raadiyo baydhaba qodobada warkaan isiinka dhugunsadu doontaan walibaayo shalayina faahfaahinaha ku baahayaan israsaasayn kudhiidii magaalada muqdisho wasiirka cadaaladda dowladda federaalk ayaa sheegay iniyoo ogaadeen ini shacabka yoon ku kalsoonanka qabna hay-adda garsoorka howlgal gaar ah ooyo fuliyeen ciidamo ku tirsan nisa wafdo ku dareera guddiga doorashooyinka heer federaal oo ku wajahan magaalada kismaayo dowladda maraykanka oo sheegtay inay duqaymo horleeyo ku fuliyeen soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir oo ku jawaabay hadal hakuweeri ilhaan cumar oo ay xildhibaanad ku tirsan aqalka ee koongareeska maraykanka iyo shiil khasaare jaysidii oo qudhiyay somalilan akhbaaraadka binaankana qodobka warkaan isiinka dhugunsoo doontaan weliba uu sanagaday dad boqol koran dhaafayaan oo ka dhimadan roobabka qubadi dalka hindiya waayahay mar kale duqurfayle dhugunsadayaal waa duqurnimo sabte taariikhdan iyo kiidanta labaatan iyo afarta bilo toddobaad lamadkii labaatii kowta intaas waliba ayuu haayana qodobada warkaana duhurnimo ana siinkahaya ee inis diyaariyayogayo faahfaahsan bilaabo dagaal aan dhexeeya ciidamada ciidamo kuwada tirsan dowladda federaalk soomaaliya weliba uuse kordhiyay isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho welibaana ku dhalday dagaalka sayti khasaaren iska jara dhimashiyo dhaawac dad goobjoogyaal ayaa weliba ayo ha ku waramen inays rasaaseyntan dhex martay dowlad ciidamada dowladda iyo ka bilaabatay murung la xiriira dhiniga lacag kuqaadowka baawurta lukurorow isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho welibaana la dheegay dhawaaqa ee rasaas xoogan oo lamaada ciidan iyo isdhaafsadeen khasaarin iskajara dhimashiyo dhaawac ayaa ku dhaladay israsaaseynta saytio iyo shal diirti lamaada ciidan iyo dad shacab ee oo goobta ku sugnayay welibaana la xaqiijiyey iniyoo ka dhimideen saddex qof oo mid ku mid ay haytii bilaamay miilaha qof kalena use ka dhaawacmay intiisu dareeri intii dareertay ero israsaaseyntan dhex martay ciidamada dowladda iyo weliba surumeen in isdareerowka baawurtay iyo dadka isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho welibaana muuqaalo laha ku duubi laku argaya dadku miila sayti isku kutabaayaan qof ku mid ee dadka ganacsatada aaga ex control afgooy iyo warbaahintan sheegay inay xiliga dagaalku sudhiyaaya goobtaha tito-iyada mashquul badan ee islamarkaasaytina dagaalka saameyntanka badan use ka weeldhaday dadka shacabka ee laamaha amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaa weli waa hadal enquerna oona bilowgi laha dhaafi iyo yaraadeen isku dhacyada ciidamada dowladda ee dhatiyo maraayaan si kastaba haato magaalada muqdisho caasimada dalkaya weliba sida oo kale kudhiyan israsaaseyn dhex martay ciidamo kuwada tirsan haan dowladda federaalk soomaaliya aana sayti oo jeysadeen khasaare nafeed oo deertay askarta iyo shacabka ninkaleed wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa weliba uuse sheegay nitan iyo markiisu la wareegay xafiiska wasaaradda uuse ogaaday inay dadka soomaaliyeed iyo kalsoonanka qabna hay-adaha garsoorka eena dowladda wasiirka oo ku qeybgalay barnaamijka bahaaya warbaahinta dowladda weliba uuse sheegay in hay-adaha garsoorka dalkiyo shaqadiyo eta iniyo sifaylyon ka adeegaan shacabka soomaaliyeed taasaytan iyo qaadeen sokaleed wasiir jaamac ayaa weliba uuse hadaljeeyay intaas ka daray ini qof welba uusan baahany cadaalad qof welboun baahan ero cadaalad ini lan weydi islamarkaasaytina baaritaana iyo ka sameeyaan welwelba uusan baahanyi hadalka wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa weliba uu sahkeeday xillo inta badan shacabka soomaaliyeed iyo eena daraawayaan sidii anshaqeyase hay-adda garsoorka soomaaliya dhini kale ciidamo ku tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa gaar ahaan haanka howlgalow eena ee howlgallada gaarka ee fulyahaan ee duufaan iyo weliba iyo howlgallo laka xaqiijiya amnigayo ku fulyana deegaano hooseeda degmada balcad ee magaalada muqdisho dagaalhowlgalkan uu soo hogaamiyay taliye bakaal kooke oo usahay taliyaha xasilinta gobolka geda balse lan wareejiyay magaalada muqdisho iyo weliba laku fuliyey wadada iskiiraasa magaalada muqdisho iyo degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamadan iyo tuulooyinka qaar ee hooseedo degmada balcad ee kayaala hareeraha laamagaasi weliba ayaa ku sameeyana howlgalla baaritaana idid e oona saraakiil ciidamadiyo sheegeen inay ujeed dhowseeyey sugidda amniga wadada iskiiraasi magaalada muqdisho iyo degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa weliba ku dareere dhisme iyo oona dhismowasayti iyo amnijay sugahayaan ciidamo ku tirsan booliska gaarka ee harmacadda dhinii kaleed guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee fiitiya geek waliba iyo ku wajahanyaen magaalada kismaayo ee caasimada ku-meel gaarka ee maamulka jubbaland iyo oon ah ku bahaaya magaalada muqdisho sida faahfaahinta warkun iyo ninkafirias aasiya cabdiqaadir guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee fiid ayaa maanta waxa ay ku wajahan yihiin magaalada kismaayo ee caasimada ku-meelgaarka ee maamulka jubbaland iyagoo ka ambanaya magaalada muqdisho wafdiga guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxaa hogaaminaya guddoomiyaha guddigaas maxamed xasan ciro waxaana socdaalka ku helin doono xubno ka tirsan guddiga oo saacadaha soo socda tegi doona kismaayo ujeedka guddiga doorashooyinka fiid ayaa waxa uu yahay dardargelinta qabsoomidda doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo la filayo inay ka bilaaban doonto magaalada sidoo kale gudoomiye maxamed xasan ciro iyo xubno la socda ayaa kulamo kala duwan la qaadan doona guddiga hirgelinta doorashooyinka jubbaland iyadoo ka wada hadli doona qabsoomida doorashada xildhibaanada aqalka sare guddiga doorashada heer dowlad goboleedka ee jubbaland ayaa dhowaan sheegay in doorashada xubnaha aqalka sare ku qabsanayaan wakhtigii loo qorsheeyey oo ahayd shan iyo labaatanka bishan oo maalinta beri ku beegan tahay islamarkaana ay diyaar u yihiin qabsashada doorashada
dhinii kaleed waaxda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka iyo waliba ayuu xaqiijiyana duqeymaha kudhinaya al-shabaab iyo jimaacdii kufuliydii soomaaliya howlgalkan oo kudhiyay dowlad goboleedka galmudug iyo waliba ahayay kii lamaad ee toddobaad gudaaj ay lakabar tilmaameed sida ururka al-shabaaba duqeymaha saytiya waliba haanikuhoriyiyo soomaaliya ee kudhiyan tan iyo waa duqeymahaas waa kiinkuhoriye ee soomaaliya kudhiyi tan iyo markii maamulku isla wareegay madaxweynaha hadda talada maraykanka haya joe biden walibana arrintaa saytiya eena ee xoogaha iyo buuq kudhaliyaase eena washington khamiistii ee sida senator oo ku tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo waliba ayuu dhaleeceena maamulka biden inuu isku guuldaraysaday inuu is weydiisada ogolaanshaha duqeyntan kuhoreyta ee diyaaradaha duuliyahan lahayna waliban iyo sheegan in lambaahanyi inay isla xisaabtanka iidan ammaanka ee qaranka la ilaaliy deegaanada gobolka mudug ee duqeymahan kufuliya maraykanka iyo waliba xilligan ku socde howlgallo kudhinaya ururka al-shabaab oo ay fulyahayeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo haan daraawiishta dowlad goboleedka galmudug dhinii kaleed isla wararka duqeymahaas ayaa ka jirnay ilhaan cumar oo gobolka minnesota ku matalaasa aqalka wakiilada mareykanka kongareeska ee waliba iyo maamulka biden ku dalbatay ini usa qiilan hela duqeynta talaadadii kujeysideen soomaaliya taasayti oo maamulka iyo kaan docday inilala beegsaday xubno lanku shakiisanyiin iyo ku tirsanaayeen ururka al-shabaaba waaxda gaashaandhigga maraykanka bentagonka waliba ayuu xaqiijiyeen inay duqeymo kudhinaya al-shabaab iyo jimaacday ku fuliyeen soomaaliya walibana howlgalka sayti usuu ka dhiyay dowlad goboleedka galmudugga waana kilamaad toddobaad gudaaj iyo fulyaan duqeymahaasiyo waliba usukiikuhoreyeena waa kiinkuhoreeye soomaaliya kudhihitan in maamulka markii isla wareegay joe biden waliba arantunku heesaya oona la sheegahaya ee qorshaha aqalka cad uuse bandhigii inila taliyaha amniga qaranka ee jeke solvian ee bilijanai silan xadida howlaha diyaaradaha duuliyaha aan la hayna intii maamulka reed lankafiri amridan fiiriyo oo ka sameeyaan siyaasadda la dagaalamowka ururada ee xaqjirinta dhinii kaleed maamulka maamul goboleedka galmudug iyo ku jawaabay hadalka kubay xildhibaaneed ilhaan cumar oo maraykanka ka dalbadaasi inay yaqiilan helan duqeynta diyaaradaha maraykanka iyo kujeysadaan deegaanada ku tirsan gobolka mudug oo la sheegay iniyoo ka dileen xubno ku tirsan ururka al-shabaaba wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin ee macalin fiiqi oo qoraalaha saaraya weliba uuse sheegay iniyo ku suganyihin goobo gantaalada iyo ka dhiyan markaasaytina iyo ku hadlahayd ilhaan cumar ee ilhaan cumar iyo ku hadlahayd goobosayta islamarkaasaytina khasaaraha iyo deeri keliya ururka al-shabaab waana use ari lala beegsaday soo kaleed wasiirka amniga ayaa tilmaamay in ilhaan cumar iyo aan habboonaynay iniyo afhayannagata ururka al-shabaab waliban use sheegay in duqeyntii dhiidii laga burburiyey goobagii lahaka abaabulahayay qaraxii ilahaka abaabulyaro qaraxii laga dili taliyaalkii qeybta labatii koowaad iyo taliyihii taliye ku-xigeen taliyihii iyo taliye ku-xigeenkii danab walibana eena hadalkaasaytii eray ee wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudugga wasiirkii waliba sidoo kale use sheegay inaysan umahadnago taageerada dhiniga irka ee ciidamada maraykanka iyo sii hayan dowladda soomaaliya si gaare tan eena mira la taabado kora iyo kusheentii eray galmudugga waana yoweda doonaan ee yowedan ero toddobaadyadii la dhaafay dhinii kaleed weerwarar dheeraad ayaha ku bahaayeen shilbaawur oo saacdoog lahdhaafi kudhiyay duleedka magaalada buurame ee xarunta gobolka owdal ee somalilan kaasaytii oo jeysadihii khasaare dhimashiyo dhaawacble shilkunya waliba uu sokooyay kuliid markii baabuur nooca baske iyo kokaleed nooca raaxada iyo iska dhiyan iyo ku dareereen xabaare iidan sareeya xilli iyo in isku korkooyeen agagaarka baar control oo ka taala duleedka magaalada buurama inta la xaqiijiyey lama qof yaa ka dhimatay miila shilkaaseyti iyo nusadhi miila todoba qof kalena iyo ka dhaawacmeen sidaha warbaahintiio sheegeen eh, sida warbaahinta uusan sheegayaro taliyaha ciidamada ilaalada boorame ee ciidamada ilaalada boorame ee somalilan maxamed nuur qolombi sokaleed maxamed nuur yaa waliba uusan sheegay in dadka walyaalada hadeertii iyo lansameeyay gurmud xoogan islamarkaasaytina dhaawacyadiiyo la jihiyay isbitaal silanka daaweeyey meele lama ruux kalen iyo dhimadan eena lamaadii ruux kale dhimatina laasi maalmo ka horyah haytay markii sidoo kale jilbaawur usajay sida khashaar- khasaare dhimasho iyo dhaawac bale usukodhi deegaan hooseeda u magaalada berbera walibaana xusid mudan in shilal dhowr ah iyo ku dhiyeen meelasayti hana soo khasaare dhaliyey dhugunsadayaal waliba aysan dhugunsahaytana warka duhurnimo ee idaacadda raadiyo baydhabo haatan akhbaaraadka dhinaanka inka yaraan boqol iyo toban qof ayaa ka dhimatay daadad ku dhaladii roobab xoogan oo ku qubadii da- gobolka maharashtra ee kudhiyow go- ee galbeedka wadanka hindiya daadadka ku dhaladay roobabkan iyo waliba ayaa ku dhaween iyo ka dhimadeen ero boq- ee ku dhaweena boqolaal tuula hanasayti oo burburiyeen guryo badan oo ka yaalay gobolka sayti walibana socdee gurmud culus oo lakas ee laka- samata bixiyow dadka iyo eena qobatii maqashada ee ma- mashaqada city militariga dalka hindiya waliba iyo si weyn ku qayb qaadeen howlgalka laga badbaadiyay dadka walyeelada iyo kudeertii gobolka city sidayoo sheegeen saraakiil ku tirsan militariga dowladda hindiya muddo to- ee muddo tobaniyey sane ayaa waliba walyeelo iyo la kulmayeen gobolada ka- oo kayaalan galbeedka wadanka hindiya oo iyo ku qubdaayeen roobab culus inta badan meela city oo iyo een bilo julaay iyo ku qubdaayeen sanad kasta saraakiil ku tirsan hay-adda gurmudka degdega ayaa waliba ayuu xuseen dhibaatadan ka badan inay ku dhalatay walyeeladii daadadka iyo ka bilowdan lamada degma ee ku tirsan gobolka city dowladda ayaa sheegtay in dadka nugul lakubed- laku daadgurayo deegaanadii ku dareeraan iyo eh, dhibaato iyo deegaanada iyanka daran iyo waana haysata dhibaatada fatahaado ra-iisul wasaaraha dalka hindiya narendra modi ayaa waliba uusa sheegay inuusa si weyn ku xunyi dadka ka dhimiday roobabka iyo daadadka usoon intaasiti ka daray iniyo gargaar iyo deer sii doonaan gobolka maharashtra dhugunsadayaal warkii duhurnimo ee idaacadda radio baydhabo antaniinka dhunyi warka duhurnimo anoo maxmed yareesina socodsiiyay in- in- injineer borow ayaa farsameeyey warkun waran midaan tunidinku kulamaana sidaas iyo ammaan allah